bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta bixiyey liisankii ugu horreeyey ee la siiyo shirkad bixisa adeegga lacagaha la ysugu diro telefoonada ee soomaaliya looga yaqaano e v c balas liisankan ayaa la siiyey shirkadda hormuud oo ah tan ugu weyn ee bixisa adeegga telefoonada tallaabadan ayaa rasmi ahaan u sharciyeynaysa adeegga shirkadda hormuud ee loo yaqaano e v c balas haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareysay guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi
waad mahadsan tahay haarun runtii waxa ay ahayd munaasabad taariikhiya maanta waxaanu bangiga dhexe bixiyey ruqsaddii ama lysankii ugu horreeyey ee adeega soomaalidu u taqaan mobile moneyda weli magaca ere bixin oo kale uma hayno lakin ilaa hadda magacaasaan u isticmaalnaa sidaad og tahay dee shirkaduhu waxay samaysmeen bixiye adeegan iyadoo bankiga dhexe xilligii burburka oo adeegan iyo kuwa kale guud ahaan isgaadhsiintuba way ka horreeyeen dib u dhiska bankiga dhexe sidaa darteed wax regulationa ma lahayn wax ruqsada ama laisanana uma haysan adeegyada mana jirin sharciyad iyo xeerar lagu maamulo oo bankiga dhexe adeegsan karayay marka muddo iminka ku dhow dhowr labaatan bilood waxaa bankiga dhexe ka shaqaynayay sidii adeegan loogu samayn lahaa sharciyad xeerar iyo xeer nidaamiyayaal lagu maamulo markaa kadibna ruqsad u helaan shirkadaha hadda ka shaqaysta iyo kuwa mustaqbalka raba inay ka shaqeeyaanba marka waa waa taariikhi waxay ahayd fursad aada u taariikhiya shirkaddii horreysay ee ku guulaysatay inay fursadda ka faa'iidaysato oo qaadato adeegan waxay noqotay shirkadda hormuud telecom oo aan maanta guddoonsiinay ruqsaddii ama lysankii kana mida shirkadaha sida aadka nogala shaqeeyey xilligii aanu ku jiray wadatashiga xeer nidaamiyayaasha ee aanu kala tashanayna guud ahaan shirkadada
waaya marka waxaad bal sharaxdaa ruqsaddan aada siiseen iyo sharci ahaan waxay ka dhigan tahay waxa waajib ku ah shirkadda iyo waxaa dowladda iyo bankiga waajibka ku ah
ha marka hore intaanan u gelin shuruudahooda ama waajibaadka shirkadaha iyo kuwa bangigaba habmaaliyadeedka dalka wax kasta oo lacag ku shaqo leh waxaa xilka waajibaadkiisa iska leh inuu u sameeyo nidaamin oo korjoogteeyo bangiga dhexe sidaad ogtay dalku intuu burburka ka soo kabtay bangiga dhexe wuxuu bilaabay inuu siiyo ruqsado ama laysano bangiyo gaar loo leeyahay bangiyada ganacsiga oo nasiib wanaag maanta gaadhaya ilaa saddex iyo toban marka laga soo bilaabo labadii kun iyo shan iyo toban maanta saddex iyo toban bangiyo ay marayaan oo ilaa koob iyo toban ka mid yahay operational yihiin ama ama shaqeeyaan xawaaladaha sidoo kale iyagana waa sektarada hore u jiray bangigaba hortii oo iyagoo qaab informala ama ama aan sharciyad lahayn ku shaqayn jiray iyagana loo sameeyey xeerarka ee la nidaamiyey ee la siiyey ruqsadaha ayay ka mid yihiin oo bankiga dhexe kor joogteeyo toban xawaaladood baa lix laysano maanta ama sanadkan waxaa jiray markaa adeega maaliyadda oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed iyo macaamiisha isticmaala waa adeega mobile moneyda oo aan wax sharciyada iyo iyo nidaamin ahayn kana baxsanaa korjoogtaynta bankiga dhexe xeerar la-aantood adeega daraasado badan bankigu hadda kama hayo wixii hadda ka dambeeya marka uu laysanmadii maadaama uu bilaabay xeerarkoodiina ayuunbuu dheetadooda si joogtaa u heli doonaa laakiin warbixintii ugu dambeysay ee bankiga adduunku ka sameeyey waxay sheegaysay in boqol iyo shan iyo konton transaction bishiiba boqol iyo shan iyo konton milyan oo transaction ay bishii maraan oo isugu jira lacagaha mobileka ee ama wax lagu gadanayo ama la isu dirayo ama lagu kaydsanayo mobileka waad qiyaasi kartaa marka haruno haddii aan adeeg maaliyadeed oo lacagta xad caddigaa lihi marto jirin hay-ad dawliya oo oo nidaamisa ama ilaalisa xeerarkeeda in halista ka iman karto haddii wax ku dhacaan waa gartay
ujeeddada markaa laga leeyahay ee ugu muhiimsan regulationka ama in la nidaamiyo shirkadahan waxay tahay kow in macaamiisha la ilaaliyo xuquuqdooda iyo hantidooda laba in maalgashadayaasha laftooda oo boqolaal milyan oo dollar geliyay shirkadaha loo la ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda iyo in la ilaaliyo guud ahaan xasiloonida habmaaliyadeedka dalka waayo haddii shirkadaho waaweyn ee ka shaqeeya arrimaha caynkaas ay wax ku dhacaan waxay dheelihi karaa ama dhaawacmi kara dhaqaalaha dalka oo dhan sidaa darteed laga maarmaan buu u ahaa xeer nidaamyahani in ay bangiga dhexe waajibkoodii ka gutaan ilaalinta maaliyadeedka dalka iyo xasiloonidiisa sidaan kuu sheegayna shirkadii ugu horeysay waxay noqotay shirkadda hormuud waa gartay soo dhamaystirtay shuruudihii loo baahna waaye shuruuduhu way badan yihiin dee su-aashaada qaybteedii labaad usoo noqdo shuruuduhu way badan yihiin waana public waa wax bulshada oo dhan usoo bandhignay iyo shirkadahaba shirkadaha iyagoaba u diray gooni gooni laakiin websiteka central bankay ku jirta oo cid kastaa ka arki karta cid kasta oo shuruudaha soo buuxisa oo leh shirkad telecoma oo waddanka ruqsad ka haysata ayaa adeega mobile money u qaadan karta licen waaye marka halkan waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo bangiga dhexe wuxuu ruqsadda siiyaa waa adeega mobile moneyda oo keliya shirkadaha telecomka ama isgaadhsiinta waxaa liisanka isgaadhsiinta siiya hay-adda isgaadhsiinta qaranka ee magaceeda loo soo gaabiyo n c a ilaa aada laysankaa ay qaataan hay-adda isgaadhsiinta qarankana bangiga dhexe haddii ay rabaan inay mobile money ku daraan licen kama doonan karaan shuruudaha ayay ka mid tahay kuwa ugu horreeyay ka mid tahayba inay leeyihiin marka hore ruqsad ay ka haystaan hay-adda isgaadhsiinta qaranka kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo u warramayey haaruun macruuf